asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa ahlaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu isdhahno bal dadku haddii eeba idmahayo dhinac un waxa uga faa'iideen si aad og tihiinba bahalka shukaansiga la dhaha ama xodxodashada shukaansiga iyo xodxodashadu labada xon malina afkeena hooyo sax ku yihiin labaduba dhibaatooyin badan baa ka jira weliba waayahan dambe laga yaabo in dad badan ay dhiiridaan oo haddana adigu waa jirtaa dhibaato badanoo rag badanoo dhibaato ku qaba ayaa jira shukaansiga ragga dhibaatada shukaansiga ku qaba waxaa ka mid a rag badanoo gabadha ay rabaan aan la hadli karin waxaa ka mid a rag badanoo niyad xumo qaba oo dhaarmay ku diidaa waxaa ka mid a kuwa aan hadalkiiba soo marin karinoo markay gabadha la kulmaan hadalka kala gefi waxaa la dhahaa dadka firkanaxa leh ee shukaansiga ka cabsada ee gabdhaha laftooda qaar waxaa jira shukaansiga aan ku fiicnayn ragga keliya ma aha gabdhaha laftooda qaar baan ku fiicnayn shukaansiga sababtoo ah gabadh waxaad arkaysaa shukaansiga markaad isugu imaataan labada lugood iyo madaxa isa saaraysa oo aamusaysa jab yaxyax iyo cabsi iyo balaayo iyo ilaa hirir ku siinaya gabadhi ma hadlaysaba haddii aad gacanta intaad qabsato inakeen dhahdana kuma diideyso u fiirsaya laakiin hadal kastoo aad dhahdo haa iyo maya midna kuma dhihi karto way iska aamusi shib way iska aamusi haddaad dhahdo heblaha ii soo dhowr xitaa ma awoodda inay kusoo dhowrto waa dhibaatooyin jira ragga laftiisa ayaa jira rag noocaasoo kaleento oo gabadha suu u rabo markuu u imaado yuuqoy baaldhidiidab isku sii deen qaarkood waxaa laga yaha inay isku kaajaan cabsi darteed waa cudur haysta oo dadka nafsiyan ugu beeran marka mid ka mid a ragga shukaansiga ku liita ayaa gabadh ninkeedii geeriyooday buu korkaa ka arkay gabadh ninkeedii geeriyooday oo u yaqaano gabadha dee waageedii hore laga yaabo inuu jeclaa oo ninkii guursaday u geeriyooday ayuu arkay ninkan marka gabadhii waa rabaa salaan wax ka badanna ma gudbin karo waa nin dhibaato haysato maogtaad saa darteed baan gabdhaha soomaaliyeed waxaan dhahaa aan ku dhaliilaa dee in layna shukaansada keliya hasugina ragga qaar aan shukaansan karin baa jire shukaansada ninka maskiinka idinku agwareegay hakaa daahine oo u yeedho hebelow kaale waad igu agwareegaysaa maxaad iga rabtaa markuu aamuso gacanta qabso inakaan anaa ku raba dheh oo kaga hadli ninkaasoo kale weliba waa nin fiicanoo waa nin gabadha ay wadi karto oo u dhegan nugul oo baari uu noqonaya ma ahan ragga macangaga ama ninka shukaansiga badan wey ninka macangaga laakiin ninka baarigii waa ninka aamusanay gabadha waxay dhahdo ogol haddii eebid maayo marka ninka noocaasa ayaa gabadhii uu korkaa ka arkooday ee ninkeedii geeriyooday yuu rabaa inuu shukaansado maogta gabadhiibuu kusoo noqday dhowr mar buu ku agwareegay heblaaya bal warram seetihiina cidihii ka warrama maalinka dambe wadnaha isqabta wuxuu yidhi bal gabadha shukaanso alla ku qaadiye aad buu isu soo canaantay wuu isu soo canaantay wuu isu soo ma isu soo cayntaariyey say tahay buu caynka hoosta isaga soo geliyey wuxuu iska dhigay nin balaayo ah oo inay libacsan kataabta awal hor salaantaa dhibaysa ma ogtahay bal inuu gabadha waraysto xaaladeheeda iyo haddii laha kuusobagelay heerkeedii hore iyo sida jawigu yahay iyo bal hadda xaaladda iyo hawshaasuu isu soo diyaariyey ma ogtahay nin balaayo iska soo dhigay wuxuu yidhi heblaay bal warran markaasay tiri nabad walaale ka warran xaaladda oo waan fiicannahay markaasay adiga bal warran oo nabad oo waan fiicnahay markaasuu walaale waxaan ku weydiiyey say ti hee ma ogtahay heebay tiri usoo jeesay muxuu rabay mataqaanaa inuu dhaho cuddadii ma ka baxday ama shukaansan karaa oo laga yaabaa inuu uu rabay inuu dhaho ma ogtahay laakiin heeda ay tidhi ee dabacsan iyo soo jeesiga ay u soo jeesatay ayaa wuxuu ku noqday mid rubuc ku riday mab madfac baa ku dhacay ninkaa isaga markaasuu wuxuu hilmaamay ujeedkii iyo wixii uu u socday ayaa daaqadda ka baxay daaqadda ayuu ka baxay markaasuu islaba rogay wuxuu yihi mid ma ku weydiin kara sayt hee hee walaal hee walaalay tihi moogta way soo jeesatay ninkaas saasuu nalku kaga damay nalkaa ka damay haye nalku hadduu ka damay marka muxuu sameeyey wuxuu yidhi walaalay marxuumkii wax ka soo warramo ma la ark waa sheeko aad iyo aad cajiiba wuxuu yidhi marxuumkii walaalay wax ka soo warrama ma la ark awal hore muxuu rabay mataqaanaa inuu dhaho wuxuu rabay walaalay cuddadii ma ka baxday ama walaalay ma lagu shukaansan karaa iyo walaalay xaaladaada ka waran qorsho noocaa ah ayaa ku soo jiray laakiin maxaa bedelay soo jeesigii gabadha iyo heedii ay tidhi ayuu haddii awalba fulay waa shukaansiga ku liitee ayuu yidhi marxuumkii wax ka soo warramaa ma la arkay dadka soomaalida intooda badan waxaad moodaa ujeeddooyinkii ay lahaayeen tab taa inay u wada garamarsan yihiinoo marxuumkii wax ka soo warrama ma la hayaa inay leeyihiin oo ay xabaalaha maahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eb waxaa la yidhi suuldhabaale waa hadal